dhallinyarada soomaaliyeed ayaa inta badan ka cawda shaqola'aanta dalka ka jirta balse haddana waxaa jira qaarkood in ay ka faanaan shaqooyinka qaar waana midda keenta in inta badan dhallinyaradu ay shaqola'aan noqdaan islamarkaana ku fikiraan in ay galaan safarka halista badan ee tahriibta loo yaqaan qaar ka mida dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda dhartulista ee dawaarka ku nool magaalada doobley ayaa waxa ay ka warbixiyeen naqshado cusub oo ay kusoo kordhiyeen dhartulista taas oo saamaxday in nolosha reerkooda ay ka maareeyaan xirfadda dawaarka ama dhartulista walaal waa mahadsantahay magacayga waxaa la yidhahdaa aamiin cabdinuur mursal ee waxaan ka mid ahay degmada dhobley dhalinyarta degmada dhobley waxaana ku shaqaystaa harqaanka iyo muddo ilaa afar sano camal ayaan ku jiraa marka maasha allah niyo nolosheeni waxaynu ku filannahay maasha allah haa waa hore waxaa la toli jiray sida hadda ee fatashaariyada saryaanada shaararka caadiga saraawiisha la toli jiray ee waxaan kusoo kordhinay suudadka qamiisyada faashoomada iyo qamiisyada caadiga ee dhiseynada aada u qurxan waan sameynaa intoodaba sida hadda dharka dumarkana iyadan waan tolnaa si faashoonka garamada diracyada caadiga ee xijaabada oo dhinacyada laga- laga dilaaciyo ee way badan yihiin nashqada aa wax aada la soo koogi karin niyow nashqada sagaashan iyo sagaal annagaan la imaadno hal ayaa dadweynaha la imaadaan oo ay dhahaan sistamkaanaan rabnaaye aan soo aragnay noogu samee laakiin sagaashan iyo sagaal annagaan la imaano maasha allah waan dhowahay magacaygu waa maxamed cabdiqaadir xasan waxaan joogaa degmada doobley waxaana ka shaqeeyaa harqaankan dharka ragga lagu tolo caadi hadda waxaan ku jiraa shaqadan aadi dhowr sano ilaa hadda ilaa haddana waan wadaa shaqadaas maasha allah walaa isbedel weyn waaye markaan shaqadan kusoo biiray ilaa hadda sa ma la qiyaasi karo wax badana horumar badana ka sameeyey caadi haddana shaqadan soo kordhino waxaa waaye seafood shaariyaasha oo kala duwan suudadka shaatiyaasha suwaalaha ka iyo nooc qof walba wuxuu dalabku dalbado waan u sameynaa wax walba waan qabanaa